أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobadaan idinkugu heedno warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus kuwooda ugu doorarka room ku dhowaad labaatan askari oo itoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay gobolka amxaara ee waqooyiga itoobiya mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga bakool iyo galgaduud iyo bulshada wilaayaadkaas ayaa laba ragcoo salaad roobdoonna ku tukaday fagaarayaal ku yaala wilaayaadkaas mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa howlgallo kala duwan ka kala fuliyey dalalka maali iyo burkina faso in ka badan shan iyo toban isugu jirtay saraakiil iyo askar murtadiin ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo jubbada hoose dowladda xabashada itoobiya ayaa sheegtay inay sii wadi doonto mashaariicda ay ka fulinaysa biyoxireenka webiga niil xilli midowda yurub iyo masar ay cambaareeyeen tallaabadaasi munaasabad lagu soo bandhigay arday ka qalinjibisay mu'asasada waxbarashada alxigma ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool kulan u dhexeeyey bahda caafimaadka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelbuur ee wilaayadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa duhur talaada ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay lixda bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobadaas oo dhammaystiran ku dhowaad labaatan askari oo itoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay gobolka amxaar ah ee waqooyiga dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintan inoo diyaariyay xilli colaadaha ka jira itoobiya ay sii laba lixaadsadeen ayaa wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxay dhinaca gobolka amxaarada ay sheegayaan dagaallo culus oo cagta lagu mariyey ciidanka xabashada itoobiya sida ay shaacisay jabhadda faano dagaallo ka dhacay galbeedka gojaam oo ay isku heleen ciidanka dowladda itoobiya iyo maleeshiyaadka faano ayaa sababay dhimashada ugu yaraan siddeed iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidanka federaalka itoobiya halka askar kale oo badanna lagu dhaawacay weerarkaasi bayaan ay kooxdu soo saartay ayay sidoo kale ku sheegtay in gebi ahaanba ay la wareegeen gacan ku-haynta magaalo ku taalla gobolka gojaam kadib markii magaaladaasi ay ka faramaroojiyeen ciidanka xabashida itoobiya khasaaraha nafeed ka sokow waxaa kale oo maleeshiyaadka amxaaradu ay dagaalkan ku qabsadeen saanad milatari oo isugu jirta hub iyo rasaas fara badan howlgalladan u dambeeyey ayaa kusoo aadaya xilli labadan bilood ee u dambeeyey khasaare culus dhabarka loo saariyey ciidanka xabashida itoobiya ee dagaalka kaga jira gobolka amxaarada kuwaas oo dhegta dhiigga loo daray boqolaal askari halka boqolaal kale oo nolosha lagu qabtayna ay ku jiraan gacanta jabhadda faano mahadsanid cali yare mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga bakool iyo galgaduud iyo bulshada wilaayaadkaas ayaa laba ragco oo salaad roobdoonna ku tukaday fagaarayaal ku yaala wilaayaadkaas aan ku horumarno wilaayada islaamiga ee bakool iyo salaada roobdoonka oo laga tukaday deegaanka buurdhuxun leh فيا عباد الله إن المطر إذا نزل هو فرحة للناس بعد جذبهم فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون boqolaal ka mida bulshada ku nool deegaanka boordhuxunle oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid ayaa isugu soo baxay masallaha ansaaru shareeca ee deegaanka buurdhuxun leh halkaasoo ay ku tukadeen laba ragco oo salaad roobdoon ah kadib markii maalmihii ugu dambeeyey deegaankaas iyo deegaano kaleba laga dareemayey kuleel xooggan waxayna bulshada allah ka baryeen inuu siiyo raxmaddiisa roobka waxaa goobta lagu tukaday laba ragco oo salaad roobdoon ah allahu akbar allahu akbar الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين salaada kadib waxaa dadka ay gacmaha u taagteen allah subxaanahu wa tacaala iyagoona weydiistay raxmaddiisa inuu siiyo isla markaana uu soo dedejiyo roobkiisa iyo raxmaddiisa اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تهلكنا بالسنين وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا غدقا مجللا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل dadkii musallaha isugu soo baxay ayaa loo sheegay inay toobad keenaan islamarkaana dembi ay galeen roobka uu ku maqan yahay waxaana qof weliba loo sheegay inuu allah u toobad keeno kana laabta dembiga iyo dunuubta uu ku jiro badeecadii oo irkaska shareerta la gooyi waayo shiddat ilma'uuna way kuma daataa macaasida sababtiye walaka kooyaa kuma daata wa jawri suldaani calayhim kokiin ku nacana ilaahay kii abtalaaya walam yamnacuu zakaata amwaalihim xoolaa zakadiyo ma mamnuucan ilaa municu lqadara min asamaa haddii zakada la reeba oo laka bakiila ilaahay roobka reebada lankasta qalbiga wanaaji ilaahay tuug ilaahay nagoy dulmiga aad ka jarta kuba halisku ilaaliyey waxyaalaha sababi ini roobkan reeba moo here asbaab un la koyniya isku kabaha ikhwaani ku tobadseen ilaahay kunagada maalmihii ugu dambeeyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool waxaa laga dareemaya kuleyl xooggan waxayna bulshada allah ka baryeen inuu siiyo raxmaddiisa roobka kuleylka iyo abaarahana uu ka dulqaado markan iyo galgaduud waxaa warbixin ku aadan salaad roobdoonnah oo laga tukada wilaayadaas inoo haya marwaan maxamed bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyagoo alla ka baryay inuu u soo dedejiyo roob kheyr leh oo naxariis ah maadaama ay muddooyinkaa dambe jireen kureelo daran iyo roob la'aan saamaysay dhulal badan oo wilaayada ahaa salaadan ayaa laga ogay dhammaan degmooyinka waaweyn sida ceelbuur ceelgaras webxo xiindheere galhareeri galcadda iyo sidoo kale magaalada coosweyne iyo deegaanada hoos yimaada degmooyinkaas magaalada ceelbuur oo ah xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa salaada lagu ogay fagaaraha weyn ee alansaar ah halkaas oo isugu yimaadeen dadweyne fara badan oo isugu jira culimo ducaad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxayna halkaasi si wada jir ah ugu tukadeen labada ragcadood ee salaada
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين salaada kadib waxaa halkaasi laga akhriyey khudbad ku bixaysay luqadda carabiga oo ku saabsanayd roobdoonta إنما تبتلى به الديار من قلة الغيث وغور الآباط وما يصيب المواشي والزروع من نقص وأضرار ليس ذلك لأمر الله من نقص في جود الباري جل شأنه وعظم فضله كلا ثم كلا ولكن سبب ذلك كله إضاعة أمر الله والتقصير في جنب الله إن المعاصي تفسد الديار العامرة وتسلب النعم الباطنة والظاهرة كيف يطمع العبد في الحصول من ربه على ما يحب وهو مقصر فيما, فيما يجب نعم لولا الذنوب وآثارها والمظالم وشؤمها لصبت السماء أمطارها ولبادرت غيثها ومدرارها وما يقع في الأرض من فساد بشتى صوره إلا بسبب ذنوب العباد يقول ربنا جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ugaas ciise ugaas maxamed carab oo ah ugaaska beesha maxamuud hiraaba ayaa isna goobta ka hadlay isagoo bulshada kula dardaarmay inay allo u noqdaan islamarkaana ay sii wadaan ducada iyo toobada ugaasku wuxuu alla ka baryey inuu ka saaro xaaladda adag ee kuleelaha una soo dedejiyo roob kheyr leh oo barwaaqo u ah dhammaan dhulalka muslimiinta marka hore waxaan leeyahay halleys cafiyo cafiyo masaabaxaan leeyahay marka xigta dadka maaragta mar haddii lasoo bannaan baxay oo maanta laysu yimid qof walba ee ama goobta taagan ama maaragta goobta markii lagu kala fasaxo dadka dareertaahu yayse dembi u leexan ee iskhifaarta ha wado oo yaan goobta keliya laga dhigin dadka masaakiinta oo laga yaabo inay meesha maanta saakaba isa dabshidanne ha laga farxiyo maanta oo haddii allaydan kada leeyahay si maaragta ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay oo dembidhaafna noogu siiya madarna alla noo siiyaan dadkaasna ha laga farxiyo waxaan leeyahay ilaahayow rabbiyo waa ku barinay addoonkaagiyaan nahay sacbaha noo doogan adaan dartaa u dukannay adaan dartaa u taagannahay waxaan kugu laakimaynan lama arko ilaahayow rabbiyow madar qayr qabo oo macalbarakaha oo muslimiinta kala gaara ood gaalada masiiba uga dhigta ilaahu rabbiyow nooga dhig ilaahuna siiyaan sacbahan kugu doogannay ilaahu addoonkaagiyoo sacbaha kugu doogtaanna ilaahayow rabbiyo waa kuu baahannaha berga ilaahu beri walbaan kuu baahannaha ilaahu waa oomannahay ilaahayow rabbiyow noqon tiro ummadda muslimiinta madar kala gaara keen ilaahu midaan col iyo cudur lahayn keen ilaahayow rabbiyow daruurta cer ka saaran midaad nooga amartana sii ilaahayow rabbiyow waxaan ku weydiisanno oo maaragtaa khayra waadna sii jirtaye rabbiyow berga waa ku weydiisannaye na sii ilaahayow rabbiyow maanta noo aqbal baryahaas ilaahu adaan qorraxda kuu taagannahay ilaahayow wax aan kugu laakimaynaahu ma jiraan ilaahu waa ku tuugna taajirow adaa qasnadaada kayrku ka buuxaahe qoof kale naga xijaab kayrka ku jirana ilaahu noo fur ilaahayow rabbiyow madar noo soo di'i ilaahu midaan col iyo cudur layn noo soo di'i ilaahayow mid ummadda muslimiinta oo dhan kala gaara keen ilaahuw daruurta cirka saara midaad nooga amartana sii ilaahuw saymo mirooda oo mayaay noogu yimaada oo muslimiinta dulmaaxa oon masiibo lahayn macbuudow mar caawna sii sidaasaan ku soo goyhaa allahana noo aqbalaan leeyahay insha allahu biidnilah kariim salaada roobdoonta ee maanta ka dhacday guud ahaan wilaayada galgaduud ayaa ku soo aadaysaa xilli bulshada ay dareemayaan kuleelo daran iyo roobyaro jirto waxayna tani muujisay midnimada iyo iskuduubnida bulshada si allaah loogu laabto oo loo weydiisto dembidhaaf iyo raxmadda waxayna culimmadu ku booriyeen bulshada inay sii wadaan ducada iyo toobada maadaama roobka iyo barwaaqada ay yihiin nimcooyin waa la siiyo cidda uu doono mahadsanid marwan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa howlgallo kala duwan ka kala fuliya dalalka maali iyo burkina faso sida warbixintan uu ku haya khaalid xasan ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada galbeedka qaaradda afrika ayaa saacadihii lasoo dhaafay la wareegay deegaano iyo saldhigyo ciidan oo ku yaala wadamada burkina faso iyo maali mujaahidiinta ayaa tan iyo jimcihii gacanta ku dhigay xiriyo ciidan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xukuumadda ardada wagaduugu kuwaasoo isaga carareen halka kuwo kalene dagaal looga saaray dhanka kale wadanka maali jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa gacanta ku dhigtay habeennimadii isniinta saldhig ciidan oo ku yaala gobolka saykaasu dhanka kale ilaa saddex askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda ardada bomaako ayaa lagu diray weerar mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayada gaawa mu-asasada zallaaqa ayaa faafisay sawiro muujinaya qanaa-in kala duwan oo ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa ah faraxa mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaam waxayna halgan adag kaga jirtaa wadamada dhaca saaxilka iyo saxaraha galbeedka qaaradda afrika si shareecada allah halkaas loogu oogo mahadsanid khaalid in ka badan shan iyo toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen agaarka deegaanka qaamqaam waxaa qaraxaasi lala beegsaday koranyo murtadiin gubashada waa laba gaari oo qoryo ay saarnaayeen dhimashadana waa shan murtad dhaawaca waa shan kale sidoo kale hal gaari oo murtadiintu ay wateen ayaa webiga ku dhacay gaarigaana webiga ayaa la tegay dhanka wilaayada banaadir howlgal gaar ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ayay mujaahidiintu ku beegsadeen guri ay ku sugnaayeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin howlgalkaasi ayaa lagu dilay afar murtad oo isugu jiray saraakiil iyo maleeshiyaad waxaana ku dhaawacmay afar kale oo sargaal uu ku jiro murtadiinta howlgalkaasi lagu dilay waxay kala ahaayeen daadir bashiir oo ahaa sargaal korneel ah maxamed daadirey bashiir calow oo ahaa sargaal cali oo ka mid ahaa askartii murtadiinta ee goobta joogay sidoo kale howlgalkan waxaa ku dhaawacmay sargaal murtad ah oo lagu magacaabo korneel xuseen ka daawa sidoo kale wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen fariisiin murtadiintu ay ku leeyihiin degmada kaxda ee magaalada muqdisho dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay inay sii wadi doonto mashaariicda ay ka fulinaysa biyo-xireenka webiga niil xilli midowda yurub iyo masar ay cambaareeyeen tallaabadaas nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya dowladda xabashada itoobiya ayaa si caro leh uga jawaabtay war dhowaan si wadajira uga soo baxay midowda yurub iyo dowladda masar kaasoo looga hadlay arrimaha biyo-xireenka niil war ka soo baxay dowladda etoobiya ayaa lagu sheegay in midowda yurub iyo masar ay dafirayaan xuquuqda ay etoobiya ku leedahay inay ka faa'iidayso biyo-xireenka niil etoobiya ayaa nasiib daro ku tilmaantay in midowda yurub uu doonayo inuu etoobiya duudsiiyo xaqa ay u leedahay inay mashaariic horumarineed kaga faa'iidaysato biyo-xireenka webiga niil etoobiya warka ka soo baxay ayaa lagu sheegay sida ay uga go'an tahay in mashaariic horumarineed ay kaga faa'iidaystaan biyo-xireenka niil iyagoona sheegay inay arrintaasi aysan cidna u joojin doonin dhowaan ayay ahayd markii warmurtiyeed si wada jirah uga soo baxay midowda yurub iyo masar lagu dhaleeceeyey etoobiya iyadoona lagu tilmaamay tallaabooyinka etoobiya mid khalkhal amni ka dhex abuuri kara masar iyo etoobiya dowladda xabashida etoobiya ayaa biyo-xireen weyn ka samaysatay webiga niil taasoo ay si weyn uga soo horjeesatay dowladda masar oo xiisad kala dhexaysa itoobiya mahadsanid abushayba munaasabad lagu soo bandhigaya arday ka qalinjibisay mu'asasada waxbarashada alxigma ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool mayba kaalin ka oodgalay boqolkiiba boqol sheenay langleerow cabdimaalik cali cabdimaalik cali langleerow mayba sheenay boqolkiiba boqol kaalinta lamaad lama ardaya isla galli lamada arday maybana shalarey maxamed macalin ayuub saalax macalin ayuub mayba sheenana boqolkiiba sagaal isagaal dhibic shan kadib muddo sanad ah oo ardayda rawdada alxigma faraca magaalada boordhuxunle ay baranayeen qorista iyo akhriska ugu dambeyn way ka qalinjibiyeen iyagoona sidoo kale baranaya culuum kale oo sharci ah munaasabad ka dhacday magaalada boordhuxunle oo ay ka qayb galeen culummo mas-uuliyiinta wilaayada salaadiin waxgarad iyo waalidiin ayaa lagu soo bandhigay konton iyo lix arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaasoo ka qalinjibiyey mu'asasada alxigma faraca boordhuxunle gaar ahaan rawdada mudiirka mu'asasada alxigma faraca deegaanka boordhuxunle ayaa ka warbixiyey ardayda qalinjibisay muddadii ay mu'asasada dhiganayeen iyo waxyaabihii ay barteen waa dufcadii ugu horraysay ee ku qalanjibinaysaa alqiraa'atu waalkitaaba waxaana lagu talagalay carruurta da'doodu u dhexaysa saddex sano ilaa iyo toddoba sano waxayna dhiganayeen hal sano waxayna ku barteen alqiraa'atu waalkitaaba caqiidada siirada adakaarta xisaabta si guud ahaan ardayda ka qalanjibinaysa waa konton iyo lix arday qaar ka mida ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed soo jiitay martidii goobta ku sugneed kuwaasoo soo bandhigay qayb ka mida duruustii ay mu'asasada ku qaateen man rabbuk rabbi allah waman nabiyuk muxammadun sala allahu calayhi wasalam maa diinuk diin alislaam ma alislaam alislaam lillahi bitawxiid walinqiyaad lahu بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بالحق إلا الله مدلجي فضوما إليرا باسمك اللهم أموت وأحيا دون دور من الله قوان مدر الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور متقدر كذي دور مدر الحمد لله الذي كساني هذا الصوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة waxaa shahaadooyin la siiyey dhammaan ardaydii ka qalinjibisay mu'asasada iyadoona dhanka kale la shaaciyey magacyada ardaydii ku guulaystay imtixaankii laga qaaday ee kaalmaha sara galay kuwaas oo abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey kaalimihiiya insha allahu tacaala aan tag sheegana iyo natiijadii imtixaanka ardada laku qaadi mayba kaalin ka oodgalay boqolkiiba boqol sheenay langleerow cabdimaalik cali cabdimaalik cali langleerow mayba sheenay boqolkiiba boqol kaalinta lamaad lama ardaya isla galli lamada arday maybana shalarey maxamed macalin ayuub saalax macalin ayuub mayba sheenana boqolkiiba sagaal isagaal dhibic shan kanna mayba sheenay boqolkiiba sagaal isagaal dhibic shan kaalintii saddexaad mayba galay sucaado cabduraxmaan mayba sheentay boqolkiiba sagaal isagaal dhibic hal ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xidhay kelimad qayimahana ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ciyaalkan hadda konton iyo lix arday iyo ka kooban yihiin oo kori iyo gabdhona iska jaraan geelka maybal gacantioo ka jarta alqiraa'a walkitaaba wal al wali oo langweeriyona qoraayan sida aragaani oo itusii taabsihayti wali meelku qoran akhriyaayan suuratulbaqara oo kale la qoraayo walwaalidaati yurdicna iyo la qoraayo waan akhriyaayan malka shishakyahan aragaasan ilaahay baana ka mahadsan unugaas marka ma in fududa an sahlantaa in qur-aanka si degdega usan dhamaayo dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale shahaadooyin la siiyey siddeed iyo labaatan arday oo ka qalinjibisay mu'asasada alxigma faraca deegaanka ceelansaar kuwaasoo labaatan ka mida ka qalinjibiyey caafimaadka halka siddeedda kalena ay ka qalinjibiyeen kombyuutarka oo lagu barta mu'asasada ugu dambeyntiina kulan u dhexeeyey bahda caafimaadka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelbuur ee wilaayadaas waa kan mar kale marwaan maxamed
صحيح الجسم كم يهنى بعافية وكم يغنى وليس لثروة الآمال إلا صحة المبنى صحيح الجسم كم يهنى بعافية وكم يغنى وليس لثروة الآمال إلا صحة المبنى سلامتنا أمانتنا
وقايتها بها نعنى سنوليها رعايتنا
فما أغلى سلامتنا caafimaadku waa nimco aan la bixiyo waana tiirka ugu weyn ee nolol wanaagsan lagu helo islaamkuna aad buu u xoojiyey muhiimadda caafimaadka isagoo nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam uu ku dardaarmay in qofka muslimka ah uu ilaashado caafimaadka jirkiisa iyo naftiisa magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa lagu qabtay kulan caafimaad oo looga hadlayey xaaladda caafimaad ee deegaanada hoostaga magaalada iyo sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa ilaalinta caafimaadkooda kulanka ay soo qabanqaabiyeen maamulka cisbitaalka guud ee ceelbuura ayaa waxaa goobjoog ka ahaa culimo bahda caafimaadka ee wilaayada nabadoonno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada intii kulanka socday waxaa hadallo qiimada ka jeediyey dhowr qof oo ka tirsan qeybaha caafimaadka iyo bulshada mid ka mid ah aqoon-yahanada ka hadlay kulanka ayaa diiradda saaray xidhiirka ka dhexeeya caafimaadka iyo diinta islaamka isagoo xusay in nadaafadda iyo daryeelka jirka ay yihiin kuwo muhiim u ah bini'aadamka caafimaadka iyo xiriir ka dhexeeya islaamka waxaad ogtihiin inuu yahay mid qoto dheer caafimaadka waa rukni ka mida arkaanulxayaa haddii aan caafimaad jirin xanuun ayaa la meeshaas qofku haddii uu xanuunsado waa daaweyn laakiin waxaa ka muhiimsan kowda hore in laga hortago tusaale ahaan haddii la yidhaahdo dahaarada waa qayb weynoo caafimaadka ka mida qofku markuu daahir yaha asigii cuntadiisu ay tahay cunto caafimaad qabto daahira waxa waaye qofkaas markaas wuxuu ka fog yahay jaraasiimtii iyo bakteriyada iyo dhammaan waxyaabaadkii musabibaatulamraad ayuu ka fog yahay qofkaas marka waxaa muhiima inaan isu sheegno aan ku dadaalno goobaha caafimaadka ee dhakhtarkii joogo oo daawadii taallo oo qalabkii laysku baaraya yaallo inaan anuguna ka faa'iidaysanno sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah dhakhaatiirta magaalada ceelbuur ee goof farmashiyo ku leh magaalada kaasi oo si gaar ah uga hadlay sida ay bulshada ugu baahan yihiin adeeg tayo leh oo joogto ah anigoo ku hadlaya bahda caafimaadka ee degmada ceelbuur iyo nawaaxigeeda waxaan baahi weyn u qabnaa caafimaadka qaybihiisa ayaan baahi weyn u qabnaa waxaad ogtihiin degmada ceelbuur iyo hareeraheedaba inay ku yaaleen xarumo yaryar oo caafimaad saa darteed waxaa loo baahan yahay maaragtay in la helo cisbitaallo mid iyo labaiyo saddex iyo inka badan waxaan aad iyo aad maaragtay loogu baahan yahay bulshadu ceelbuur iyo hareeraheedaba inay ku dadaalaan waxyaabaha ay awoodi karaan oo ku tacalluqa caafimaadka khaasatan nadaafadda waan soo dhoweynaynaa cisbitaalka haddii la yidhaahdo caamka ah ee degmada ceelbuur nabadoon cabdiciid oo ka mid ah nabadoonnada magaalada ayaa soo dhoweeyey kulanka iyo martida ka timid magaalooyinka dariska ah isagoo sheegay in caafimaadku yahay tiirka koowaad ee nolol lagu hormariyo nabadoonku wuxuu bulshada ku booriyey inay la shaqeeyaan dhakhaatiirta iyo maamulka cisbitaalka si caafimaadka deegaanka loo xoojiyo dadka muslimiinta ah oo ka soo qayb galay maantay xafladdan isbitaalka weyn ee degmada ceelbuur waxaan leeyahay anoo ka mid ah odayaasha magaalada ceelbuur waxaan soo dhowaynayaa qaababka loo dardaarmayo oo nuuc walbaba isugu jira waxaan leeyahay dadka deggan deegaamada ku xeeran magaalada ceelbuur oo isbitaalkan hoos yimaada oo soo gaari kara inay isbitaalka soo ajiibaan saasaan dardaarmaa dadka takhaatiirta oo rag iyo dumarba leh oo isbitaalka haaya na waxaan leeyahay gacmo furan qalbi furan soo dhoweyn wanaagsan waxaa sidoo kale hadal dhiirigelin la hejeediyey maamulaha cisbitaalka guud ee magaalada xiindheere oo goobjoog ahaa kulanka kaasoo hoosta ka xariiqay muhiimadda iskaashiga u dhexeeya isbitaallada wilaayada iyo bulshada si loo kordhiyo adeegyada caafimaad iyo wacyigelinta caafimaadka bulshada bulshada reer ceelbuur waxaan leeyahay isbitaalka ka faa'iidaysta haddii aanan isbitaalka ka faa'iidaysan oonan uga faa'iidaysan arrimaha caafimaadka oonan ku dhiirigelin inaad imaataan oo isbitaalka aad imaataan oo dhakhtarka u imaataan ee aad idinku xanuunsan guryaha jiiftaan isbitaalka ma shaqay doono haddii ummaddu marka ka faa'iidaysato waxaa la dareemayaa isbitaalka baahida ka jirta uu u baahan yahay dhakhaatiirta in la soo kordhiyo mase uu u baahan yahay in la soo kordhiyo qalabkii isbitaalka uu ku shaqaynayey bahda caafimaadka ee isbitaalkana waxaan leeyahay inta ka dhiman soo dhammaystira insha allaahu weliba qaybaha muhiimka oo ugu horreeya soo dhammaystira ugu dambayntii waxaa hadalka soo xiray dhakhtarka guud ee cisbitaalka ceelbuura halkaasoo kulanku ka dhacay isagoo ka hadlay howlaha cisbitaalka bulshada u hayo dhibaatooyinka ay la kulmaan shaqaalaha caafimaadka iyo siday uga adeegaan bulshada inkastoo ay jiraan duruufo adaga wuxuu bulshada u jeediyey talooyin muhiim ah oo ku saabsan ilaalinta caafimaadka guud inta badan isbitaalka waayadan waa joognay bukaanada inta badan aragnana waxay isbitaalka yimaadaan ayagoo late stage maraya macnaha waxaa waaye saaad u xanuunsan waxaa waaye macnaha meesha ugu dambaysa waxaana bogaadinaynaa dadka bukaanada isbitaalka inay yimaadaan xilli hore baaritanna sameeyaan inta badan waxaa maqalnaa oo hebel soo jiifoo dhintay horta wixii ajalaa gooni waa fa idaa jaa ajalum laa yastaaqiruuna saacatan walaa yastaqdimuun laakiin qofka haddii usbaaro isla socdo waxaa waaye way ka wanaagsan tahay qofkii aan iska warhayn ee iska socdaa hoola ugu badanaanta qabna waxaa wixii emergency ah waxaa waaye haddii toorida ku dhacday haddii xanuuno kala jiraan sidoo kale umulisaa joogta waxaa waaye dumarka waxaa waaye foolanaaya marka isbitaalka si guud waxaa waaye baahi walba inaan dhammaystirnaan rajeynayna insha allah waan idin dhan yahay marka soo dhawaada insha allah kulankan caafimaadu wuxuu ahaa mid muhiim u ah bulshada ceelbuur iyo deegaanada ku xeeran isagoo xoojiyey fahamka ah in caafimaadku yahay hantida ugu weyn ee qofku leeyahay xilliyadan roobabka oo kale waxaa soo bata cudurro ay ka mid yihiin shubanka duumada iyo xanuunnada neefmareenka taasoo sii kordhisa baahida loo qabo adeega caafimaadda oo joogto ah waxayna taasi bulshada ku qasbaysaa inay si joogto ah u tagaan cisbitaallada una raacsadaan daawooyin caafimaad marka ay dareemaan xanuun oo aysan ku tiirsanaan daawooyin aan la hubin cisbitaalladu waa hoyga caafimaadka iyo badbaadada bulshada ilaalinta caafimaadka ma ah keliya waajib shakhsi ah balse waa waajib diini ah iyo mas-uuliyad guud oo qof walba laga doonayo aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambaysay warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu